fadhigii maanta ee golaha wakiilada somalilan ayaa mudanayaasha baarlamaanku maalintii labaad ay dood ka leeyihiin xeer hoosaadka cusub ee golahu uu ku shaqayn doono warkan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray wariyaha v o e da khadar maxamed cakulle
fadhiga maanta ee golaha wakiilada somalilan oo uu gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada cabdirasaaq khaliif axmed ayaa mudanayaasha maanta ka qayb galay ee dooda ka dhiibtay waxaa ka mid ahaa xildhibaan maxamed abiib qodobka koowaad ee awoodaha golaha waxaa kusoo kordhinayaa in lagu daro ansixinta garsoorayaasha maxkamadda sare waayo mudanayaal gudoomiyaha maxkamadda sare unbaynu ansixinnaa oo labada gol ay u fadhiistaan sagaalka garsoore ee kale golayaasha ma soo maraan haddana shaqada ugu badan ee qaranka iyaga ayaa qabta marka waxaa soo jeedinayaa in lagu daro xeroosaadka ansixinta garsoorayaasha maxkamadda sare waxaan kalooan qodobka labaad markaad tagto qodobka shanaad fadhiga ugu horeeya golaha wakiilada waxaa ku qoran haddii golaha cusub iiskii u fadhiisan waayo maalinta shan iyo afartanaad waxaa golaha isugu yeedhaya gudoomiyaha golaha guursida muddo shan iyo afartan maalmood gudahooda oo ka bilaabmaysa maalinta shan iyo afartanaad dhab ahaan faqradaasi waxay toos uga hor imanaysaa qodobka afar iyo afartanaad ee dastuurka qaranka faqradiisa labaad oo odhanaysa haddii uu madaxweynaha madaxweynuhu isugu yeedhi waayo golaha ayaa iskii u fadhiisanaya waxaan leeyahay faqradaas waa kayra dastuuri ha laga saaro gudoomiyaha golaha guurtoodana awoodu male isugu yeedho golaha cusub uu isugu yeedho geesta kale xildhibaan xasan salebaan dhuxul absaalax ayaa isaguna ka mid ahaa mudanayaasha maanta fikradooda ka dhigtay xeer hoosaadka golahu ka doodayo qodobka lix iyo tobnaad ee xeeroosaadka golaha wakiilada farqadiisa tobnaad waxay sheegaysaa in mudanayaashu leeyihiin gudna fadhiyeed maalinla ah habka mudanayaasha gudna fadhiyeedka looga jarayaana caddaynaysaa in gudna fadhiyo jirto sidaa awgeed mudanayaal maadaama golaha wakiiladu dastuurka u damaanad qaaday mushahar iyo gudna xileed sida ku cad qodobka toddobiyo afartanaad ee dastuurka qaranka ma jirto sabab aynu ugu qaadanno gudna fadhiyeed iyadoo macallimiinteenna iyo askarteennu mushaharkeenna mushahar ka hooseeya ilaa xad ay qaataan waxaan soo jeedinayaa guud ahaan qodobkaa in laga saaro kama hadlayo gudna xileed iyo mushahar waxaan ka hadlaya waa gudna fadhiyeed waayo inaguma nihiin golo tadaw ah ku shaqaynaya qodobka sagaal iyo afartanaad ee xeroosaadka mudanayaal daahfurnaanta waa mabda ka mida mabaadi'da ay dowladnimadeennu ku dhisan tahay haddaan daahfurnaanin jirin xogi ma jirayso haddaan xogi jirinna isla xisaabtan ma jirayo sidaa darteed mabdi'iyan fadhiyada guluhu waxay noqon karaan fadhiyo xidhan ama kuwo furan oo dadweynaha iyo saxaafadda u furan sida uu tilmaamayo qodobka shan iyo afartanaad ee dastuurka qaranka farqadiisa koowaad xildhibaan sheekh axmed dayib oo loo yaqaana kucadeey ayaa isaguna soo jeediyey qodobka lixaad faqaraadkiisa faqradiisa saddexaad gudoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa doorashadooda waxaan anigu rayi ahaan qabaa in halkaa codka haldheerigaa laga dhigo absolutely majority ama golaha badhkii oo hal lagu daray maadaama uu gudoomiyaha iyo ku-xigeenadu ay hogaaminayaan golaha ugu yaraan golaha kale badhkii inay haystaan dee markaasi kalsoonidooda waxaan u arkaa arrin lagama maarmaana marka halkaa xafiiska la taliyayaasha xafiis baan anuu ka dhigi lahaa xafiis la talin maadaama uu dastuurkeenu uu qoraayo xeer kasta oo ka hor imanaya shareecada islaamku oo waxba kama jiraan la taliyayaashaasina ay ka mid noqdaan la taliyo ugu yaraan mutakhasis ku ah shareecada islaamka oo ugu yaraana b h d khadar maxamed cakule v o e hargeysa